فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysada idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah dagaallo ka kala dhacay ceelsaliini iyo baar sanguuni madaxweyne hore ee dalka masar maxamed xusni mubaarag oo geeriyooday qaar ka mid a bulshada soomaaliyeed oo ka aragti dhibtay dilka maraykanku uu geystay maamulihii shirikada hormuud laanteeda magaalada jilib dowladda federaalka ahu maxay ka tiri dilka loo geystay mas-uulka ka tirsanaa hormuud talooyin wax ku ool ah oo loo jeediyey soomaalida qurbaha joogta oo carruurtooda la gaalaysiinayo waraysi labaad oo aanu la yeelnay askari ku naafoobay weerar ay qaaday xarakada shabaabul mujaahidiin kaas oo ay dayaceen madaxda dowladda federaalka ah waxaa kaloo barnaamijka aad ku maqli doontaan insha allah dhakhtar ka hadlaya faa'iidooyinka ay leeyihiin qaraha iyo liindhanaanta u diyaar garooba dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa waraysyada oo faahfaahsan فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد waa hagaag ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa galabta waxay weerar ku qaadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo dhowaan la keenay deegaanka ceelsaliin ee gobolka shabeellaha hoose kuwaas oo halkan fariisiin looga dhigay ka gadaal markii kuwa iyaga ka horreeyey xarakada shabaabul mujaahidiin ay xasuuqday oo ay noqdeen wax dhintay iyo wax dhaawacmay dagaalka ayaa la sheegay in muddo halkaasi uu ka socday faahfaahin dheeriyana kama inaan helin wixii khasaare ee ciidamada halka ku sugan la gaarsiiyey geesta kalena deegaanka baar sanguuni ee gobolka jubbada hoose isbaaro u taalla ciidamada maamulka jubbaland ayaa waxaa weeraray ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin diryaanka hubka ayaa halkaasi laga maqlayey ciidamadan ayaa waxay isbaaro u tiilay goob u dhow halka ay fariisimaha ku leeyihiin qaar kale oo iyaga saaxiibadood ah baar sanguuni waxay ka mid tahay meelaha dagaalada soo noqnoqday ay ka dhacaan madaxweynaha hore ee dalka masar maxamed xusni mubaarak ayaa maanta geeriyooday asiga oo sagaashan iyo laba sano jir ah maxamed xusni mubaarak ayaa waxa uu ahaa keligii taliye muddo dheer soo xukumayay waddanka masar kacdoonkii guga carabta ee labada kun kow iyo tobanka ka bilowday dalalka carabta ayaa aad u saameeyey dalka masar waxaana taasi sababtay in maxamed xusni mubaarak uu xilka waayo maxamed xusni mubaarak intii xilka uu hayay waxa uu xirxiray dad badan asigoo kuwo kalena dilay maalintii shalay duqeyn ka dhacday duleedka magaalada jilib waxaa lagu dilay maxamuud xaaji salaad oo ahaa madaxii shirikadda isgaarsiinta ee hormuud laanteeda magaalada jilib diyaaradaha duuliyola-aantaha ee maraykanka ayaa gantaalo ku garaacay maxamuud oo beertiisa ku sugnaa ehelada maxamuud oo warbaahinta islaamiga la hadlay waxa ay muujiyeen siday arrintaasi uga murugaysan yihiin dowladda maraykanku waxa ay sheegtay in duqeyntaasi ay ku dishay sarkaal ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin haddaba qaar ka mid a dadweynaha soomaaliyeed ayaa waxay ka aragti dhibteen dilka loo geystay ninkani ka tirsanaa hormuud waryaheena maxamed muudey axmed abo muslim ayaa la kulmay walaal marka hore waa salaamaya idaacadda alfurqaan kadib waxaan leeyahay gaalo waxay u soo dhigatay ma ahan shabaab ma ahan dad keliyao dagaalamayo mujaahidiina ma ahan waxaan leeyahay dhacdadaasi qof kasta ha ku waana qaato waxayna u soo tageen in diinta alle inta sheegata oo dhan ay laayaan waana muuqataayoo dadka waa u muuqataa qofkii dhayal ay ooga jirtay ama humaag iyo madow uu ooga jirayna ha arkaan gaalo waxay u socota laa ilaaha ila allahu muxammadan rasuuluullah inta lahoo dhan in ay layso marka waxaan leeyahay gaalaha laga diyaargaroobo ma jiro shacab iyo shabaab ma jiro maxay ahaydee mujaahid iyo nin oo dhexdhexaada ma jiro mid garabka midiga mid garabka bidixaa waxaan leeyahay hal xabadaa in ku socoto walaalayaasha waxaan leeyahay ha laga kaco meesha ha la iska daayo maxay ahaydee meelaha la fadhiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa garab istaagaan leh wasalaamu calaykum waraxmat ullahi dareenkaaga bal ka waran dareenkaygu aad iyo aad buu u kacsan yahay waxaan leeyahay inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun dadweynaha muslimiinta ah waxaan ugu baaqayaa inay foojignaadaan oy arkaan oy madaxa kor u qaadaan waa lala hadlay wax badan baa loo sheega inaan loo soconnin cid keli ee dadkaas muslimiinta ee tawxiidka ku dhawaaqaya laa ilaaha ila allaahu leh in ay cadowgu uu ku midaysan yahay inuu laayo waxaa weye laakiin dad gaara oo loo socdo oo mujaahidiin oo qoryo wato oo keligooda ma jiraane dadku waxaa u muuqda ninkaa qoriga wataa loo socdaa aniga la iima socdo waad arkaysaan hormuud qoryo mayna wadanin shirkad isgaarsiineed bay ahayd dad beeraley ahaayeen dad ganacsato ay ahaayeen waad aragta filimaanta ay soo saaraan mujaahidiinta dad caasi wato oo guban oo haragooda dhulka yaalla waad aragta mujaahidiin maqoryo mayna wadanin laakiin dad ahlu tawxiid ahay ahaayeen wallaahi bilaahi tallaahi inayna kala jeclayn kuwa qoryaha watoo dagaalamayo ishaadiyada galayo iyo kuwa makhaayadaha fadhiyo annaga shabaab manihiina shabaab baa loo socdaa leh wallaahi aladii laa ilaaha hayruhu inayna kala jeclayn waxaan leeyahay dadkeenna muslimiinta ah ha waansoobeeno hana qaateeno qowlkii allah subxaanahu wa tacaala walan tardaa canka alyahuud walan nasaara xataa tattabica millatahum intaasaan dareenkayga kusoo koobaya jazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaal marka hore magacaa walaal magacaygu waa cali maxamed iimaan ee degan degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun arrinkaas aad ayaan ugu xunnahaa ayaan ugu xunnahay ninkaas wuxuu ahaa nin ganacsado ah nin oo haddana bulshada kaalin weyn kaalin weyn u hayay runtii ma ahee nin micnihii hadda siyaasad lug ku leh runtii waxaan u arkaa dilka loo geystay inuu yahay dil gardarro ah dil aan soo dhowaynayna maahan waana ka xunnahay boqolka boqol walaalkeen insha allahu raxmaan waxaan ilaahay ugu rajaynaynaa inuu geliyo janatulfirdos gaalada waa in laiska dhiciyaa waa in gardarrada ay nagu galayso ad arkaysaan inay habeen iyo maalin ayna duqaynayaan oo guryaheennii ilmaheennii ay qalqalgelinayaan dhibaato weyn bay nagu hayaan runtii habeenkii kama seexanno dhibaato aad iyo aad u weyn bay nagu hayaan insha allah dhibaatadaasna ilaahi subxaanahu wa tacaala unbaa naga bixin karo dadka muslimiinta ah inay u diyaargaroobaan iskana dhiciyaan cadowga waa u jeednaa gardarro cad baana lagu haystaa oo habeen iyo maalin diyaarada iyo balaayo ay nagu kor wadaan insha allah dhibaatadaasna ilaahi subxaanahu wa tacaala ayaa naga bixin karo annagana waxaana laga rabaa inaan waddadii looga talagalay ilaahi subxaanahu wa tacaala uu nooga talagalay inaan buuxinno gaaladana iska dhicinno taas ayaan micnihii ugu guulaysan karnaa wuxuu dhahay walaalaheen karishtaamiinta ah ayaan u aarnay waxaan ugu aarnay sargaal al-shabaab inaan dilna ay dhaheen waxba kama jiraan nin masaakiin ah oo cilmihiisa u shaqaysanaya ayay maag cidlaha u duqeeyeen beertiisa asigoo jooga taasna aad iyo aad ayaan ugu xunnahay magacay mugdi kanuur waaye dowladda maraykanka mar badana dadka muslimiinta ee xanuujiday laakiin aarsiga dambe may lahada jirnay uuna hooye hal qof iyo jiriftuuni may jirifi jirnay labaatan waana dadlaka kasawa hayne dowladiya ku horeeyana saas hangalne baladogle ogaytid muslimiinga lanka aray ti bahali kenyahayti muslimiinga lanka aray hoyo hal qof krishtangayo dilan hal qof muslingayo onka aran una labaatanka gududaan halkaana qof mayangal may labaatan qof insha allahu tacaala marakan maylana tan seyti adakay dambay doonto boor adakay dambay boor adakii dambe hooda muslim haskada daaraso hadana aarse hobgiliga muslim gumaado way kiyogaay duqeeyo shacab gumaa duqeeyo way kiyogaay laakiin krishtaan aan aaray aarasho una nin ogaay ma adma wadankaana kaduli intaas dhamaayas xoolagaana dhamaayas intaas dhamaayas uni aarsada jarni geekaadina aarsada oo badaa bilawti adakii intaana taasay aarsasho una nin kase boqolaalan ka gudaan insha Allah taala magacaygu waa Absalaan ee dhacdadaasi waa dhacdo aad iyo aad murug u leh waa dhacdo tiiraanyo leh waxayna maaragtaa la mid tahay uun dhacdooyinka guud ahaan iyo gaar ahaanba ka socdo caalamka ka wada socdo guud ahaan dadka meeshan geyigan degan geeska afrika soomaaliya degan waa dad muslimiina boqolkiiba boqol hase yeeshee gaaladu waxawaaye uma kala socno gaar ahaan maraykanka cadaawad weyn oo weyn oo gaamurtay ayuu u hayaa ummadda soomaaliyeed marka waxaan laydin kala saarayo shacab waaye iyo waxaasna waa hoosaasin oo lagu samaynayo ummadda dadka in la kala soocana la rabaa marka waxaan idin leeyahay ummadda soomaaliyeed ugu baaqaya dhammaan waa inaan u guntanaa ama maarata dhiisha iskaga dhignaa marka aan u kacnaa wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu isweydiintu waxay tahay dowladda federaalka oo maxay ka tiri dilka mas-uulkan ka tirsanaa shirikadda hormuud cabdifitaax maxamed qaasim ayaa arrimahaasi la socday oo istuudiyaha la jooga haye cabdifitaaxu bal arrimaha nooga waran cabdulaahi si aada ayaa loo hadalhayaa weerarkii shalay maraykanku uu ka geystay magaalada jilib ee wilaayada jubbooyinka gaar ahaanna uu ku dilay maamulihii shirkadda isgaarsiinta ee hormuud maxamuud xaaji salaad ee arrinta cusub waxay tahay in warka ee dilka ganacsadahaasi uu cirka isku shareeray islamarkaana xataa ee saxaafadda reer galbeedka iyo dowladda federaalku ay ku qasbanaadeen in qaab ka duwan hababkii ay shalay u tabinayeen ay isticmaalaan maanta ee waxaad la socotaa warbaahinada islaamiga ah ayaa u horeeyey inay dhacdadaasi ka hadlaan goobta ay gaaraan ehelada ay soo wareystaan islamarkaana xaqiiqda dhabta ah ee dhacdada ay soo bandhigaan xilli maraykanka iyo dowladda federaalku iyaguna ay soo saareen war-saxaafadeedyo iska agdhow oo mid walbaahi uu ku sheegayo in dilkaasi loo geystay sarkaal ka mid a xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid a maraykanka gaar ahaan ee taliska africom war-saxaafadeedkooda waxay ku sheegeen in ay hubiyeen dhacdadaasi wax shacab ahna aanay waxba ku noqon oo ay ku beegsadeen xubin ka mid a xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida ay hadalka u dhigeen dowladda federaalk oo aragtay war-saxaafadeedkaasi maraykanka ayaa dhankeeda sidii oo kale martay oo waxay sheegtay in iyada iyo maraykanka ay si wada jira u wada fuliyeen howlgalkaas islamarkaana lagu dilay xubin ka mid a xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay meesha ka saareen in qof shacab ah ama ganacsade lagu dilay weliba ee wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalk maxamed cabdi xayir maareeye ayaa ku saxiixnaa war-saxaafadeedka oo wasaaradiisa ka soo baxay waxa uu sheegay in dowladda federaalku ay xaqiijisay in qofkaasi la dilay uu ahaa xubin ka mid a xarakada mujaahidiinta al-shabaab laakiin arrinta cusub ayaa waxay tahay in isla isagii waa maareeye ee wasiirka warfaafinta uu isbedelay markii uu qiimeeyey ra'yul caamka iyo warbaahinada caalamka sidaay u falanqeynayaan iyo xataa saamaynta fadeexadeed ee uu wajahayo maadaama shirkadda isgaarsiinta ee hormuud ay ka hadashay xaqiiqduna ay bannaanka taal waxaa kale oo isbedelkaasi ku kalifay ee dowladda maraykanka oo ay ka dareemeen dabacsanaan iyo hadallo ee ka duwan wararkii hore sida waan baaraynaa iyo dib ayaan u hubin doonnaa iyo waxyaabo la mida oo siyaasad ahaan ee lagu garanayo oo dadka ay ku mareen habaabiyaan marka dowladda gaar ahaan wasiirka warfaafinta waxa uu ka baqay in maraykanka uu soo saaro war ka duwan kii hore isagana uu ku ceeboobo sidaa darteed isagana saacado ka hor war-saxaafadeed kale ayuu soo saaray oo wuxuu sheegay in uu la xiriiray shirkadda hormuud islamarkaana ay u xaqiijiyeen in mas-uulkoodii jilib lagu dilay halkaas innagu wuxuu yidhi shacab uma aanan dan lahayn kumana ogeyn meesha duqayntu ay ka dhacday shacab laakiin dib ayaan u baari doonaa wax badan ayuu marka buriyey hadalkiisii hore ee ahaa waan hubinay annaga ayaana dilnay ninkaas marka dad aragtiyo ka dhiibtay oo aqoon-yahano ay ka mid yihiin warkan oo goor dhoweyto lagu daabacay baraha internetka oo qaarkood xoogaal ah qaarkood ay yihiin dad brofeysaro ah oo xog badan ka haya wadanka taariikhdiisa iyo siyaasadiisa waxay sheegeen in maareeya taariikh ahaan dowladdii militariga ay ka soo qaaday qaar ka mida gobollo ay abaar daran saameyn ku yeelatay islamarkaana waxauu ka mid ahaa bay yidhaahdeen aqoon-yahanadu dadkii la soo dejiyey ee gobollada jubbooyinka marka waxay sheegeen ninka la dilay ee hormuud madaxda u ahaa in aabbihiis ee dadkii dhaqdhaqaaqaya uu ka mid ahaa canshuurihii laga qaadayay isaga iyo dadkii maalqabeenada ahaana ee lagu quudinayey maareeyo iyo dadkii la midka ahaa ee soomaaliyeed ee abaaraha ma aragtay ay soo saameeyeen marka waxay yidhaahdeen waxaa nasiib darro ah waa sida ay barahooda ku soo qoreen in wasiirka warfaafinta ee qaar ka mida dadkii ee canshuurtooda uu ku soo koray ama sida tooska ah ee wax u soo taray in maanta uu ku faano inuu isaga dilay xilli isaga uusan dilin oo maraykanku ay dileen in naftiisana uu nabo dadkiina ma aragtay dakano uu ka galo ayaa dadka qaar ay cabirayeen marka cabdulaahi ugu dambayntii markaad dhex gasho baraha bulshada aad baa loo hadalhayaa dadka soomaalida waxay cambaaraynayaan duqayntaas waxay aad u cambaaraynayaan dowladda federaalk oo wax walbo maraykan uu sameeyo iyagu si hubsiimo la-aan ah u sheegaya xataa waad la socotaa qisadii mar dhoweyto ee ku dhacday ee warbaahinta dowladda federaalka wariye ka mid a wuxuu qaraabo la ahaa oo uu la dhashay ninkii aabbaha u ahaa gabadhii lagu duqeeyey ee magaalada jilib islamarkii ay duqeyntaasu dhacday dowladda federaalk wakaaladeeda ayuu wax ku qoraa oo ku soo qoray in la dilay dad uu ugu yeeray argagixiso dadka la dilayna waa gabadhii uu adeerka u ahaa haweeneyda dhaawacantay ee sideetan jirka hooyadii ayay ahayd warkama hayo markii uu soo qoray kadib ayuu ogaaday markaas buu meelihiisa gaarka ah markaa ku soo qoray hadallo tacsi ah oo uu ku sheegayo in dad eheladiisa ah maraykanka uu si gardarro ah ku dilay marka dadka taxliilinayaahi noocaas bay ku cabirayaan cadaaladda dowladda federaalka ah maraykankana dabcan ganacsato ee ninkan ka horreeyey ayuu horay u dilay sida kuusoo xaaji iyo rag kale islamarkaana kama cudur daaran aad baad umahadsantahay cabdifatax maxamed qaasim intiinii inala socotay horey waxaanu u sii daynay macalin qur-aanka kariimka ah ku dhiga dalka ingiriiska oo ka warramaya in carruur badan oo soomaaliyeed oo halkaa ku dhaqan la gaalaysiiyey dadweyne meelo kala duwan jooga ayaa inala soo xiriiray waxayna ka hadleen arrintaasi inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun magacaygu waa cali haddii aan wax yar ka yidhaahdo arrintii xalay wadaadka uu ka dhawaajiyey arrintaas waa arrin musiibo ah musiibo weyn waaye musiibo ka weyn ma jirto diin la-aan iyo diintaadii ood weyso musiibo ka weyn uma jirto adduunyo la waayo ayay dadku musiibo ku sheegaan laakiin diin diin la-aan musiibo ka weyn ma leh waa wax laga naxo waa wax laga hurdi waayey wax laga jiibsan waayo waaye waalidkii dhalay oo ilmaha meesha geeyeyna oo sabab ugu ahay inay ilmahaas maanta meesha tagaan oo diin la-aani ku dhacdo kolley adduunyaan raadinaynay iyo wax la cuno iyo mataqaanaa ilaahay agtiisa marmarsiyo ka noqon maayaan ilaahay agtiisa marmarsiyo kaaga noqon mayso waalidow ilaahay ka baq mas-uuliyadda ilaahay uu ku saaray oo ilmaha uu kaa saaray mas-uuliyadu weynay ahayd sadaqo jaariya ay kuu noqon lahayd maanta ilmahagood wanaagga iyo diintooda iyo tarbiyadooda aad ku dadaasho laakiin maanta dembi jaariye ah oo kuu socon doono ilaa maalayantahi oo waqti lahayn oon dhammaad lahayn waalidoo ha shaqaysan ilaahay ka baq waddankaagii ku soo laabo ilmahaaga waddanka u soo celi ilaahay uga baq qof walba oo soomaaliya arrintaa maanta wax ka qaban kara oo ka qayb qaadan kara inuu mataqaanaa ilmahaas iyo badbaadadoodana waajibaa ka saaran culimmada keliya dacwadu ma ahan qof walba ayaa dacwada mataqaanaa waajib ka saaran yahay kuwa xataa wadanka jooga oo wadankii maanta jooga oo ilaahay u nimceeyey oo mataqaanaa ka badbaadiyay fitantaas wax weyn bay qaban karaan wadankaaga ugu yeer jeclaysii wanaagga iyo sharafta iyo diinta iyo waxa yaalla wadanka u sheeg telefoonka ka wac arrintaa ha loo istaago waalidiintana ilaahay ha ka baqaano ilmahooda ha ka soo celiyaano meelaha ay geeyeen shalaba adaa sabab ugu ahayoo geeyey maanta waxaa laga yaabaa kuwo oo meesha geeyey oo ilmahooda meesha geeyey oo maanta dhulka ka hoos maray aa jiri kara oo iskaga tegey adigaa maanta weli fursadaad haysataa waalidow ilmaha ka soo celi wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waan idin salaamay dhammaan walaalaha alfurqaan haddii aan ka dhiibto fikirkayga sida aan u arko ilmaha qurbaha la geeyey waxyaabaha shiiku ka hadlaayo aan dhegeystay waa wax aada u xanuun badan horta aada loola ilimeeyo maadaama caruurtio diin lagu maxawaha tatadbiiqinaayo oo intaas diin loo sheegaayo oo haddana howlahooda kale hoos ka wata oo maxaan ku idhaahdaa aadan qalbigooda qalbiga ilaaha daalacday aadan qalbigoodana ogaan karin daahirkana ayaga ku adiga ku wanaajinaya wax arrin aada u xanuun badan waxaan kula talin lahaa waalidiinta in aan caruurta qurbaha la iska geynin oo allah looga boqo le-anna caruurtu wixii qalad ahoo ka yimaada oo gaalnimo ah oo maxaan ku idhaahdaa fisqi iyo gaalnimo iyo qurun oo dhan ah dembiga caruurtaas ay yeelato in lamid ahaad yeelana adigana la-ana adigaa sababtaada kugeysay ku geysay waxaan kula talin lahaa kuwa hadda maanta ay ka jiraan in ay kasoo wataan oy alla uga baqaan oy maalintooda qiyaamo qabrigooda maxaan ku idhaahdaa inaan ilaahay halaag u dabamarin ay ku fikiraan الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhammaan waan salaamayaa dhegeystayaasha warbaahinta alfurqaan barnaamijka xalay waan dhegeystay waxaana iga baxay nasiib daro weyn in marka haysato dadka dibadaha caruurtooda geeyey ama ku dhalay caruur nasiib daro weyn iyo ayaan daro haysato waayo ilmo aada dhashay oo jirkaaga kasoo go-ay oo gaaloway wallaahi waa nasiib daro weyn marka in nasiib daro weyn ku dhacday oo ayaa iga baxday waxaa kale iga baxay in caruur kaste dibadaha lagu dhalay ama la geeyey xaaladooda khatar ku sugan tahay oo sidaa isa lamida ah ay noqon doonaan waxaana la gudboon dadka dhalay in si deg deg ah ay u soo celiyaan wadamadooda muslimka ah si loo baro diinta islaamka waa in wadamadooda lagu soo celiyaa wax dambena aan la geyn dadka kale aan weli caruurahooda dibadaha la geyn iyo wadamada gaaladana inay markaa ay ka ilaashadaan caruurahooda waayo waxaas dembigooda waxbaad ku yeelanaysaa ilmo kaste aad dibadaha geysay aada u sabab noqotay oo gaaloobo gaalnimadaas adigana waxbaad ku yeelanaysa waxbaa lagaa weydiinayaa yowmulqiyaama ilaahay hortiis waa lagu weydiinayaa adduunkan waa laga tegayaa lagu waari maayo waxa weeyaan marka aakhirada ayaa baaqi ah walaakhiratu khayrun wabqa in aakhirada ayna marka iska xumayn oo ilaashina loo baahan yahay waxaana marka wax loogu qaban karaa dadka sidaa noqday in wadamadooda muslimiinta lagu soo celiyo oo diinta islaamka la baro oo la badbaadiyo sidaasuba wax loogu qaban karaa oo lagu badbaadin karaa waxaa anigu lafteyda ee aan arkay bishan aanu ku jirno iminka gudaheeda gabar baa ila soo hadashay waxay ii sheegtay dad soomaali ah oo guruub samaystay whatsapp ah oo markaa diinta kiristaankii faafinayo marka waxay u tiri gabadha la gal guruubka gal la dood bashqadii lagu geli lahayn waan kusoo tuurayaa bashqadiina way iisoo tuurtay markaan galay oo weli aan toos ugu biirin laakiin sidaa ugu dhuftay waxaa ku jiray gruubkaas oo ku dhodhow boqol iyo dheeraad ba boqol iyo soddon iyo waxbaa la jiray waxaa kale barbar socday iyadana sidaa oo kale waxaa jira bay igu tiri gabadha gruub isagana ah ee qoladan shiicada la yidhaahdo samaysteen oo dad kula doodayaan oo dadkii suniyiinta la doodayaan marka dadkii sidaasay noqdeen gruubka kiristaanka aan sheegaya waxaa ku jiray boqol iyo dheeraad marka intaas oo dhan dhammaantood waxa weeye kiristaanka dadka u baaqayeen oo dadkii bay marka khaldayeen marka waxa weye dhibaatadaasaa maanta jirta dhibaatadaana wax kale loogama hortegi karo in dadka muslimiinta ah dhibta kusoo wajaha intay ogaadaan khilaafka dhexdooda ka tagaan oo waxyaabo yaryaroo dee aan waxba hayn ama adduunya ama masalo yaroo faraca laysku hayo laga tago oo loo diyaargarow sidii wadankii loo badbaadin lahaa oo dadkii loo badbaadin lahaa waxa weeyaan taas ay qof kasta oo muslima ilaahay waajibka saaray dacwadu wey iyo diinta faafinteeda iyo cadow kasta diinta hujuumku ah inuu marka difaaco iyo marka muxuu ahaa adin iyo wax alaala wixii kari karo inuu marka ku difaaco diinta islaamka iyo wadamada muslimiinta intaas anigu ila tahay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu walaalaha alfurqaan waan idin salaamay dhammaantiin adinka iyo dhammaan muslimiinta dhegaysata idaacaddan taa aad ayaad mahadsantiin waxaan hortan kaga mahad celinayaa barnaamijyada xiisaha leh amase bulshada uqaasa inaa horta aada usoo daadisiin ama usoo daysaan aada ugu mahadsantiin marka hadda aan u gudbo barnaamijkan oo dhal ilmaha caruurta oo diinta ka laalaadso waxaa weyaan horta awalan waxaa mas-uulka horta waalidiinta dhalay caruurta waayo iyaga ayaa geeyeen wadan aysan ilmay aqaanin meesha aan diin laga aqaanin oo diin aan looga camal falin oon looga dhaqmin oo ay meel aananba ilaahayba laga aqaaninba dadka ahalka diinta iyo dadkii diinta ku dhashan lagala diriraayo waa ogsoontihiin wadamadan oo shisheeyaa waxa waaye khasaare maane faa-iide ay muslimiintu u hayaan malaha waxay ku fikiraan say u hagardaamilaayeen muslimiinto idil wixii ilaahay subxaana watacaalaa caabudaba ama ku abtirsada diin islaam ama ku dhasha dadka caruur kuwan waaba caruura qalbigooda la qaadan karaaye waxaa weeyaan insheeg dad waaweynaa oo ku luma barnaamijkano oo diinta islaamka uga bax oo mushrikiin noqdeen oo mulxid oo nooc kale noqdeen waxaa weeyaan markaa horta mas-uuliyadaas waalidiinta la weyd mas-uulka ah oo koolbatuuka ah waayo ayagaa geeyeen wadan islaameed oo wadamo shisheeye marka wadan shisheeye ama wadan gaalana sideedaba lama aado in laga hijriyoodo maahana looma hijriyoodo waxaad u wada oo u qiisaa aday dembiga ugu taha marka kasoo hijrooda oo kasoo guura baan dhihi lahaa alkaa baan kusoo gebagaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu waa hagaag sidoo kale hooyooyinka ku dhaqan walaayaadka islaamiga ah qaarkood ayaa arrimahaasi ka aragti dhiibtay iyagoo soomaalida qurbaha joogtana fariimo muhiim ah u diray waxayna yidhaahdeen marka xagga waxa taallo hooyo ilkaha biinsan looga sii siibaayo cunugaagaa qaniintay cunuga iskuulka markau tago wuxuu leeyahay islaan la taliya ah oo caawiso oo ka caawiso dhanka maxaad u sheekaynayso maxaa lagugu soo sameeyey see lagu yeelay hooyadaa see ku yeeshay maanta aabba sow ku yeelay marka cunugaagii adiga aad dhashay oo sugi sagaalbad uurka aad ku soo waday hooyo way istaqaanaa ood fool la soo martay maanta inay naag gaalaana la sheekaysato nin gaalna maxkamad inuu kaaga yeeray ciyaalkaagii kaa kaxaysto wax wanaagsan ma aha waxaad jeceshahay cunug yaroo adikaaga hadda wax yar caasi kaa noqdo inta aad maraysa waa arag cunuga adigaad dhashay oo lasoo korisay oo intaas sug iyo sagaalbal uurkaa kusoo wadayna hortaada toddoba carruur ee islaamtii laga qaatay waa la ooye waana la caalxumooday marka internetyada soo dhigta halaysoo duceeyo marka caqli ma aha waxaas waxaan leeyahay dadka qurbaha jooga oo walaalaheen ah waddankeena wax weliba oo ka maqan oo ku jirta wax walba way ku dheelitiran yihiin shay ka maqan ma lahan diinaan haysanaa nasriyaan haysanaa xijaabaan haysanaa wanaagaan haysanaa ma fahantay waddankaaga carruurtaada keenso waxaa jira data islaamaha hadda markii gabdhaha rabaa inay maxay tahay sharciga sharciga u gutaan la soo haadaayo keenayo kenya ama keenayo soomaaliya ee haddana qarinaayo haddana meeshooda ku celinaayo waxaas aqli maahan soo wada ilmahaaga xuraa u tahay wax kugu haysto ilaahay abuurta ma lahan adigaa dhala hooyaa tahay ilmahaaga soo kaxayso soomaaliya keenso wax caqliya maaha waxaas qofka siddeed iyo toban sano maahan shan iyo toban sano ee sharciga islaamka sheegaya si loo kala fududiyaa loo kala qaangaara shan iyo toban siddeed iyo toban sano kabacdi wax jira maahan marka waxaan leenahay dhaqan bedel waaye waxaas hadda wiilkanimaa la weydiinaya wuxuu leeyahay sheeg asaxaabtu sheegaa la leeyahay ma sheegi karo waxaa leeyahay sheeg bunoonleyda ciyaartii wuu sheegaaya allah ilmahoodii uu sheegaaya ma fahamta annaga keena shan jirka ah rasuulka saas madii la weydiiye wuu sheegaaya marka waxaan leenahay waxaas aqli maahan halaga soo tago waddankeena imaada waddankeena camiraad idinka baahan gaala waxbaha oo camirinaha soo baxa imaada jaamacada wax weliba aqoon shaqo ninkii maanta jaamacad ka baxo oo soomaaliya joogo asaa aqoon-yahana dhakhtaruu noqon karaa wuxuu noqon karaa maxay ahata wax walbuu noqon karaa jaamiciistau wax walba iskuulow furo karaa bismillaah marka waxaan leenahay dadka raba inay aadaan waddamanka gaalada waa ujeedaan inay wax faa'iidaa lahayn ubadkaadii oo dashay ood intaasoo bilooda caloosha ku soo siday ku soo rafaadaysay haddii aabba tahayna aad korinaysay haddii aa hooyo tahayna aad maxaan ku idhaahdaa aad intaas aad waday oo dashaeed korinaysay hadday gaaloobaan ay hadhow birina adi ay ku soo weeraraan dhulkaadii dadkaadii ee iyaga ay ku noqdaan maxaan ku idhahdaa cadow waa wax lala yaabay diinta ilaahay cadow ku noqdaan maxaan ku waa maqlaynaa carruurta inay leeyihiin wax liito waaye aayaadkii qur-aanka oo ugu sarreeyey oo kalaamku rabbulcaalamiin ahaa subxaanala wax ilaahay laga megan galo waa marka waxaan leenahay dadka muslimiinta soomaaliyeed meel walba ay joogaan dunida dacladeeda waxaan leenahay kuwii hadda waxa qabtaagaaya inay ubadkooda geeyaan waxaan leenahay ilaahay uga cabsada ilaahay uga cabsada waad u jeedaan wallaahi berri waadina su'aalayaa ubadka aad dhasheen maxaan ku idhahdaa rabbi wuu idin su'aalayaa waxaad ku tarbiyaysan waxaad ku barbaarisan haddaa wadda shisheeye aad u dhasheen oo inaad gaaloobaan aad u dhasheen waa adinka haddaas ubadkiina aad ka rabtiin rajo iyo aayatiin dambeeyey inay maxaan ku idhahdaa ubad muslimiina ay noqdaan oo jil muslimiina ay noqdaan dhexla diinta islaamka maxaan ku idhahdaa dhexla dadka wadaadada ah insha allahu tacala waxaan leenahay ilaahay ka cabsada waddamada shisheenaha u dirina carruurtiina adinkana ha aadina ka fikira insha allah in badan oo badan maskaxdiina ka shaqeyso ciyaalkiinaisan gaala in ka noqonin oo dariiqii ilaahay subxaana watacaala meelaan ahaynaysa ilmihiina ku dhimanin ayagoo islaam ha idiin dhintaano geesta meel kasta diinta islaamka ay ka talinayso ayadaa lagu badbaadayaa cadaabka ilaahay ka cabsada uga cabsada ciyaalkiina naftiina maalkiina dhammaan inta waxaan idin leenahay ilaahay subxaana watacaala ad uga cabsataan waddanka gaalada waxba ha aadina wax in ka jiraan waa malahan waa meel jahanamo idiin sii jiidayso kuwa jooga waxaan leeyahay ka imaada diinta islaamkana qaata imaadana maxaan ku dhahaaya walaayaadka islaamiga iyo wadankaad idinkaad u dhalateen kuwa hadda jecelna waxaan leeyahay ka jooga waad maqasheen carruurta idinka horeysa meesha ay mareen kuwiinaysan marin insha allah waalidiinta waxaan leenahay ubadkaa dhalay ilaahay ha laga cabsado ilaahay inta ka cabsateen awlaadiinna aad halkaa geyseen kolleyba yowmaalqiyaama ilaahay waa idin weydiinayaa oo waa dayacaa la timaadeen ilaahay inta ka cabsataan bal caana qubtay dabadeedaa la qabtahaye dub u soo celiya ummadda noocaasa oo soo celiya soo dhaqan celiya oo dalkooda iyo diintooda dub ugu soo celiya si ay banuun xun ilaahay subxaana watacaala uuuga dhaqo bal isu eega maanta bey-ada markaasi diinta islaamka lagu hayo ee lagu maamulayo iyo bal ummadda isu eega toddoba jir qur-aanka ilaahay meel fiican ka maraya oo iskada tawxiidka korka kaaga xifdiyaya oo kaaga akhriyaya oo markaasi rasuulka calayhi salaatu wasalaam magaciisa idil kuu akhriyaya oo markaasi awlaadu dhalay rasuulka garanaya oo aswaajtii rasuulka garanaya iyo qofka intaa laga qaangaadhkaa ee maanta le isagoo qur-aankii xifdiyay diin allaale diin aan haysto ma garanayo bal waxaa isu dhigay idinku ma wax leegba war ilaahay ha ka cabsadaan dadkaasi dadkaa marka dadkaa dhalay ilaahay ha ka cabsadaan ciqaabkaa ku yimina iyagaa gacantooda ku keensaday iyagaa maalinta qiyaamana ilaahay subxana watacaala u weydiinaya waxaa weeyaan macnaha weli rajaa jirte oo waxaa weeye mar haddii aan nafta ay weli nooshahay rajaa jirtee waxaanu leenahay ilaah inta ka cabsatiin bal dub u soo celiya ummaddan oo ummaddan diinteeda waa laydin weydiini doonaa maanta yowmalqiyaamee dub ugu soo celiya dadkan dalkoodii iyo diintooda dub ugu soo celiya faa'iidada idinka reeen maxay tahay markay idin qaadanayeen markay guryaha idin siinaayeen markay lacagta bilaashka idin siinaayeen faa'iidada idinka rabtay maxay tahay hooyadiin baa dhashay gaalada so waxay idinka rabeen intaana maahan intan iyo in kasii daran weeyaan maanta ayaa markas ay faa'iidada iyaguna gacanta ku hayaan idinkuna khasaare gacanta ku haysaan lacagtii iyo iyo harkii qabooba iyo markaas een maxaan ku raahdaa adduunyada aad eeganayseen maanta u aydeen iyaguna faa'iidadoodii maanta ay haystaan waa maanta waxay gaadheen heer ay markaas qaybi taahdo waxaan nahay waxaan nahay Soomaali masiixi qaybina ay taahdo diin aanu haysanaba garan mayno oo laa diiniin ay noqdeenba waa faa'iidada iyagu rabeen laakiin idinku maxaa ku dhacdeen khasaara gacanta ku dhacday kula dhacdeen oo hoog iyo balan balba dub ugu dhacdeen oo waxaydan weligiin aabayaashin iyo awoowayaashin soo marin ayaa dub u marteen idinku oo gaalnimo aan aabayaashin iyo awoowayaashin isir u lahayn ayaa gacanta la gasheen waxaan leenahay markaas horta qolada halkaa joogta waxaan leenahay dub soo celiya awlaadiina oo markaasi ogaada in ilaahay idin weydiin doono idinkala xisaabtamaya waxaan kaloo leenahay qolada markaasi maxaan ku dhahdaa ku hamiyeysa inay aado ama jeclaysanaysa ama xubbigooda uu yahay war markeeda horaabay xaaraan tahay in waddan gaalo qof muslina uu aado ilaa waxyaabo daruuro ah mooyaane oo daruuro uu aada mooyaane markeeda horaabay xaaraan tahay ee iyada markii horeba laydinka xaaraantimeeyey macnaha haddana dhibtaa kale ay jirto maanta fitanka uu badan yaho dhibtaa kale ay jirto waxaan leenahay waxba hawaakan qaltaagina waxa weeyaan dad dalkiina iyo diintiina haysta oo ku noolaada arrintaas oo yeeraysa oo kasoo yeeraysa wadamada gaalada ama yurubta aad ayaa nooga xunahay waana arrin murugadeeda leh iyadoo bee-adii muslimiinta khaasatan soomaaliya dhasheedii iyo jiilkii cusbaa oo lagu xisaabtamayay oo dalka usoo kacayay maanta waxaa weya ay leeyihiin diinba ma haysano wallaahi waa arrin aad u murugo badan waan ka murugoonaynaa haddaanu nahay gabdhaha soomaaliyeed oo muslimiinta arrintaasna waxa ka dambeeya waxa weeyaan waa wax ay gaaladu ay ayadu farsamaysay oo dadka muslimiinta ah lagu siray waa shabakad ay daadiyeen markii dowladda soomaaliya la burburinaya oo dalkan dowladla-aanta laga dhigaya waxaa la doonayay dalkan khayraadkiisa iyo dadkiisa sidii loo boobo dalka dadka soomaaliyeed waxaa lagu yaqaanaa dad halgama oo waxa weeyaan qarni kasta halgamaa lagu yaqaanaa markii la arkay in mar walba soo baxayaan dad halgamaya ayaa waxaa laga fakeray oo gaalada u fakereen si bal dalka aan u qabsataan hadday fakereen fakarkoodii wuxuu ku soo gabagaboobay in horta dowladdan culmaaniga oo dalka ka dhisnayd la burburiyo dabadeedna dadkaas muslimiinta oo soomaaliyeed dalka bannaanka looga saaro ka bacdi markii bannaanka looga saaro kuwa bannaanka u baxayna diinta kirishtaanka ay qaataan oo ayagoo kirishtaan ay dalka dib ugu soo noqdaan kuwa joogane maskaxda laga gumaysto oo la qabsado kadibna dalkii usas gacanta ugu galo waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed ilaahaygiidin abuurtay ka baqa waa laydiin tashaday taladaasne gaaladu inay ku guulaysato ayay ha doonayaan adinka waxaa la rabaa marka inaad baraarugtaan oo diintiinna aad ku baraarugtaan oo dalkiinna aad u baraarugtaan maanta ilmaha la dhalay ee dalka dabaddiisa lagu gaalaysiinayo su-aasha taagan waxay tahay yaa mas-uuliyaddiisa qaadaya waxaa mas-uuliyaddiisa qaadaya waalidiinta dhalay oo dabadaha u kaxeeyey oo diintooda ka kaxeeyey tusaale yar hadda haddaadan siiyo dalka gudihiisa kuwa ku nool oo jooga asagoo qamrada istaagga ku cabaya haddaad tidhahda gaal baa tahay wuu ku dilayaa muu oggola nimaada ay ku dhacda gabdhihii soomaaliyeed ayagoo ilaahay kitaabkii sii xambaarta oo qur-aankii xifdisa oo xadiistii nebiga xamsa calayhi salaatu wasalaam seebay ku dhacda inay dhahaan diinba ma haysanoo toban iyo siddeed sano markaan gaarno toban iyo siddeed jir markaan noqdo ayaan ka fakarayaa diinta aan qaadan lah waa arrin masiibo ah waan waxay gaaladu doonayeen waxaan kula dardaarmayaa waalidiinta soomaaliyeedow dib isku fiiriya masiirkiina ilaahayna ka cabsada ilmihiinna aad dalka ka saaraysaan hadda waxaa la leeyahay barwaaqo sooran war dalalka aad aadeen iyo dalka soomaaliya kee ayaa barwaaqo soorana dalka soomaaliya ayaa barwaaqo soorana limaada adinka bannaanka waxaa laydinkaga saara khayraadka ku dhex jira in laga faa'iidaysto yaa see looga faa'iidaysanayaa markii ay waayaan dad difaaca dee gaaladu bannaan bay ka qaadanaysaa miyay usoo warwareegayeen umasoo warwareegayeen marka waalidiintaas waxaan kula dardaarmaya kuwa dalka jooga iyo kuwa dabadda ku maqan ilaahay intaad ka cabsataan oo masiirkiina ka talisaan maanta waxaa weeyaan awlaaddiinna meel cilla ayay ku dhacday inaad ka tashataan masiirkiinna oo aad diintiinna u soo noqotaan oo risiq iyo intaad adduunyo raadinaysaan naar ha ku dhicinina maalinka yowmal qiyaamane ilaahay subxaana wa tacaala wuu idin weydiinayaa awlaadda aad bannaanka u saarteen oo gaaladu ay qaybsanayso oo diintooda ku shubayso war maqaracan ka badan baa jira iyo naxdin ka badan waa dhibaato adduunka hooyada dhashay qaracan bay u tahay annaga gabdhaha soomaaliyeed muslimiinta haddaanahay qaracan bay noo tahay dadka soomaaliyeed oo dib isku fiiriya shabaag ayaa laydiin dhigay shabaagtiina waad ku dhacdeen saa isaga soo saari lahaydeen adinka ayaa laydinka rabaa kuwa dalka jooga waxaan leeyahay ilmihiinna ilaahay inta oga cabsataan diinta bara oo diinta ha ka noqonina dad marti ka ah barta diinta barasho keliyan ma ahane ha lagu dhaqmo diintu ay wax wax tartaa markii wax lagu dhaqmo ilmaha hadda dalka dibadiisa ku maqan ee leeya way kirishtaanoon hadday diinta ku dhaqmi lahaayeen ay fahmi lahaayeen aayaddan iyo xadiiskan waxay ka hadlayaan ma baadiyoobeen kuwaas waxay ahayn qaar ka mid a hooyooyinka soomaaliyeed iminkana maxaad ka taqaanaa faa'iidooyinka laga helo qaraha iyo lindhanaanta mid ka mid a dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaa arrimahaasi ka warramaya waxaa la kulmay waryaheena maxamed muudey axmed abuu muslim marka hore kusoo dhowow idaacadda islaamiga alfurqaan بسم الله الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما وعدوها ورد جزاك الله خير su-aasheena ugu horeyso aan wax kaa weydiinin waxay tahay liinta oo kale waxtarkeeda liinta marka hore inoogu warbixi بسم الله الرحمن الرحيم aada u mahadsan tahay muudey adiga iyo maaragtay idaacadda alfurqaan buu idin mahad celinayaa sidaad ugu faa'iidaysaan dadka maaragtay muslimiinta ah ee u baahan mar walba inay dhisaan wacyigooda iyo aqoontooda intaa kadib liintu waxay ka mid tahay khudaarta dhanaan ee uu jirku u baahan yahay waxaana loo qaybiyaa inta aan naqaano nooca layaa oranjida iyo nooca liin dhanaanta ah nooca oranjiga ah waxaa ka buuxa oo u badan carbohydrate koo iyo toban dhibic toddobaatan iyo shan ayaa ku jira sokor baa ku jirta waxaa kaloo ku jira biyaa ku jira aada buu jirku ugu baahan yahay alxamdulilah iyadoo raqiisana waa la helayaa faa'iidooyin badan oo xagga dhismaha lafaha ayaa ku jira waxaa kaloo ku jira oo ay intaas dheer in ay u fiican tahay maaragtay xagga dheef mareenka oo ay fududayso shiididda raashinka oranjidu waa macaan iyo dhanaan isku jira maaha dhanaan keliya waxay kaga duwan tahay xagga maaragtay dhulin dhanaanta iyada macaan baa ku jira waxay kaloo leedahay oo maaragtay intaas dheeraad ah in laga samayn karo waxyaabaha la warshadeeyo sida cabitaanada fudud oo kale kuwaasoo aada loogu baahan yahay guud ahaan soomaaliya marka faa'iido badan ayay leedahay taasi waxaa ii labaysa qudaarta kale dhanaan ee ah liin dhanaanta liin dhanaantu sidoo kale kama faa'iido liidato marka la fiiri xagga enerjiga waxaa laga helaa boqol iyo labaatan iyo kow kiilo juul oo maaragtay kiilo kalori ah enerji ama tamar waxaa laga helaa sokor laba dhibic shan halkiiba waxaa kaloo laga helaa oo intaasii dheer inay leedahay waxyaabaha ay ka mid yihiin vitamin c iyo qaybo kaloo vitamins waxay faa'iido u leedahay dhismaha lafaha walow ay jiraan dad ay dhibto sida dadka gaaska qaba iyo dad kale laakiin faa'iidooyin badan ayaa ku jira qofka hadduu qabo haddii uusan qabin cudurrada dhiba liintu dhibayso waa wax soo saar aada u badan oo adduunyada aada looga faa'iidaysto lagana sameeya cabitaanada badankooda waddanka ugu badan ee soo saarahay waa shiinaha tirakoob la sameeyey labadii kun iyo tobankii wuxuu soo saaray laba milyan saddex boqol toban iyo sideed kun sideed boqol soddon iyo saddex tan ayuu soo saaray shiinaha ugu horreeyey waxaa ku xigay mexico laba milyan boqol afartan iyo toddoba kun toddoba boqol iyo afartan tan ayay soo saareen ayaguna indiya ku xigtay maraykankaa ku xigay turkigaa ku xigay marka wax soo saar aada u weyn oo maaragtay laga faa'iidaysto oo cabitaanada badankooda laga farsameeyo weeye faa'iidana ule jirka marka waa cabitaan aada u fiican ama qudaar aada u fiican waay labaduba qofkii aan xanuunsanayn qaybta kale waxaa ka mid a qaraha qaruhu sidiisaba soomaalidu aada bay maaragtay u beerataa aadan u jeceshahay waxayna ka mid yihiin midhaha ugu horreeyey ee afrika laga helo gaar ahaan meelaha laga helay waxaa ka mida oo ugu horreeyey dhinaca afrika marka la yidhaahdo dhinaca koonfur galbeed kadibna dhinacan ayuu maaragtay usoo gudbay kadibna yurub ayuu saas ugu gudbay xilligii maaragtay roomaanka marka waa miro aada u maaragtay faa'iido leh waxaa ku jira oo u badan biyo waxaa ku jira sokor wuxuu u roon yahay sayfaynta keliyaha wuxuu kaloo u roon yahay socodsiinta maaragtay xagga caloosha dadka ay fadhido marka faa'iido badan baa ku jirta dhammaantood waa khudaar loo baahan yahay maasha allah in laga faa'iidaysto lana ilaaliyo laakiin sixadooda oo marka ugu horreysa oo la keeno aan hore looga boodin qudaartu gacmo badan ayay soo martaa ninka beeraleyda ah ninka soo qaadaya ninka iibinaya waxaa la rabaa kow in layska nadiifiyo korkiisa marka hore laba mar layska dhaqo marka xataa la isticmaalayo qofku gacmo nadiifa oo ku isticmaalo waayo waxaa badan gacmaha soo taabanaya dadkana haddee baaritaan looma wada samayn oo maarata caafimaadkooda lama hubo marka in la iska nadiifiyo aan ku dardaarmayna in haddii aan la nadiifin oo sidaasi lagu jeex la cuno cuduro intee baa ka dhalan kara baa la dhihi karaa waxay ku xiran tahay cudurrada ka dhalanayaahi mar walba dadka ay la soo la soo kulmay ninka soo saaray ha noqoto midka soo qaaday ha noqoto haddii uu gooryaan qabay haddii uu xanuunka la qabay haddii uu jeermid gacantiisu laheyd jeermiskaasaa kor saaran jeermiskaasina waxay u fududahay inuu maaragtay markaa aduu afkaaga u bannayso oo aad caloosha geyso inuu jirkaaga maaragtay saas ku galo oo uu dhibku keeno marka si dhibba kugu imaan waxaa fiican in maaragtay la iska dadaalo oo la iska nadiifiyo qudaarta mar walba dad badan ayaa waxaa arkaysaa daawooyin aan doctoor u qorin in ay iska isticmaalayaan ay arrinkaasi dhibaato intee la egbay jirka qofka kusoo darsin karta jasaaka allah khayr walaal waa arrin jirta oo mar walba laga taxadiri jira laakiin ayaantan faraha ka baxday daawooyinka waxay ku wanaagsan yihiin in loo qaato si habboon oo loogu talagalay jirkana aan waxba u dhimin jeermiskii loogu talagalana dili kara haddii taa la waayo jirka dhibaato xoog leh ayay u geysanaysaa waxaa ayaantan badan sidaad u sheegtaba hooyooyinka markay ilmaha ka xanuunsadaan farmashigay tagaan daawada ayaga iska qaata daawooyinka ugu daran oo aan aada uga digaya waa daawooyinka la yihahda antibioticska ama kuwa maaragtay khallajyaha loo yaqaano kuwaas waxaa weye dhibka ugu badan ee daawooyinka laga qaadaa kuwaas weeye sababtoo ah jirkeenna waxaa ku jira noolayaal badan oo aan dhib noolahayn laakiin faa'iido nooleh iyo qaar nala nool oo maaragtay aan waxba noo geysan faa'iidana noogu jirto kuwana waxbay noo soo saaraan kuwa aan nala joogaan maxaa ka mid ah waxaa ka mid a bakteriyada qayb waxaa jirta jirkeenna ku jirta oo noo booscelisa booscelis maxay ka tahay bakterigan waxaa la yihahdaa florobacteria la yihahdaa florobacteriga waxay booska ka riixataa bakteriyada dhibka wada cudurrada wada bakteriyada cudurrada wadaahi waa inay dagaal la gashaa florobacteria waa bakteria aan dhibgeysan booscelisna noo ah oo caloosheenna ku jira oo neef mareenkeenna ku jira oo kaadi mareenka ku jira kuwaasi marka wax dhiba nooma geystaan waxayna booska ka riixdaan kuwa dhibka wada ee ah batogin bakteriya kuwa la yidhaahdo kuwa cudurrada wada marka hooyadu markay siiso daawo aan loo qorinoo maaragtay ah antibiotic ama qallajiye ah waxaa suurtagala inay disho kuwii maaragtay boosceliska noo ahaa dhibkana aan ugu hayn isla markaana booskeedii ay soo galaan kuwo dadka dhiba oo maaragtay cudur u keena si taasi aysan u dhicin waa in jeermiska la dilayo ama bakteriyada la dilayo nooca lagu dilayo la yaqaano inuu jirana la xaqiijiyo sidaas ayaa ah sida ugu saybsan oo maaragtay laisaga dhowri karo in daawo la yska qaato waxaa kaloo keeni kartaa haddii ay dhintaan kuwaas boosceliska noo ah ama nala shaqeeya in la soo saari waayo dheecaano jirku u baahan yahay oo awal uu soo saarayay bakteriyadan hadda dhimatay marka bakteriya oo dhami dhib ma laha qaar faa'iido noo lahaa jira hadday naga baxaanna meeshoodii ay soo gelayaan kuwo cudur wada waxay noqonaysaa hadda meeshii soomaalidu dhihi jirtay maaragtay tiin abuur timir siib meeshii la dhihi jiray ayay noqonaysaa adaa tiin abuuranaya dee timirna iska siibaya waa garanaysa labadaas faraqa u dhexeeya waxaana keenaya daawadan farmashiga inta laga qaato iyadoon aqoon loo lahayn ilmaha la yska siinayo marka waxaan leenahay hala taxadaro daawadana ha loo qaato si miisaaman isla markaana daawada la siinayo ilmaha ha lagu siiyo maaragtay cabir la yaqaano miqdaar ama khiyaas la yaqaano ha lagu siiyo iyada lafteedu haddii laga badiyo khiyaasta bay keentaa ee doctore sidoo kale maadaamu kuleelaha ee maxaad baaqa u diraysaa
baaqa ugu horeeyaa in horta nadaafadda lagu dadaalo iyadaa aabbo ah maralba gaar ahaan hooyooyinka wanaagsan waxaa la rabaa markay raashinka siinayaan ilmahooda inay gacmaha ka dhaqaan inay cidyahooda fiiriyaan inay nadaafadooda ku dadaalaan waayo cudurrada badanaa kuleelaha la qaadahay waa wax ka dhasha inta gacanta lagu soo qaaday afka la geliyey cudurrada waxaa la yidhaha marka afka iyo gacanta la yidhahdaa gacantaadaad ku soo qaadaysaa gacantii wasaq leh adaa afka gashanaya raashinaad ama waxbaad ku cabaysaa afkii markaad gacanta gashato halkaas ayaa cudurku ka bilowdaa kadibna hadda waxaa laga yaabaa inuuba qofka naftiisa halis geliyo marka waxaan dhihi lahaa nadaafadda ayaa awal ka ah waxaa laba ah raashinka in la cuno isagoo kulul ama diiran waayo raashinka qaboobaahi waxaa ka faa'iidaysan kara jeermis baa ka faa'iidaysan kara haddii xitaa aad kululayso inuusan ka bixinaa macquul ah mar hadduu galo marka raashinkoo diiran in la cuno iyo nadaafadoo lagu dadaalo iyo hooyooyinkoo la rabo xil gaara inay iska saaraan ilmahooda maaragtay ubadka cusub ah oo ay siiyaan nadaafadaas afar iyo labaatanka saaca insha allah horey waxaan u sii daynay waraysi aanu la yeelnay askari ka tirsanaa dowladda federaalka kaa oo ku dhaawacmay weerar ay xarakada shabaab almujaahidiin ka fulisay gudaha magaalada muqdisho askarigan ayaa wuxuu sheegay inuu naafoobay gudaha dalkan aan wax looga qaban karin islamarkaasina madaxda dowladda federaalka ay dayaceen haddaba waraysi kale oo arrimihiisa la xidhiidha ayaanu la yeelanay askarigan oo cumar la yidhaahdo waxaa wareystay cabdifataax maxamed qaasim aniga waxaan dhaawacmo sanadkii sideed bilood aan dhaawac ahay galab jimcaha iyadoo ay tahay waan iska faraxsanahay hooyadii iyo qoyskii aan la hadlay oo beel aan u tuuray aa qaraxa koowaad dhacay saliida saliida amar u sii gaaray fuul waa fuulay waa raacay lamar samaysta aan sii dhawnaa taleex qalaa dhacay qarax igu dhacay sanadkii sideed bilood waxaan galay lix qalinaya magaalada muqdisho ku galay maalmo ka hor waxaad ii sheegtay in aad aaday cisbital oo dheecaan dhanka caloosha ah lagaa qaaday natiijadii maxay noqotay
natiijada weli kama bixin ilaa idariyeysa idiyo dambe soo baxee nimanka kale digsiga warqadda waa ii diiday waa fiicantay dheheen laakiin natiijadii yani isaga oo hadda laiga qaado dhinacanka laiga qaado weli sooma bixin waxaa igu maqaalo ah in tabashadaada ay aada u badan tahay ee wax badan oo tacadiyana aada weli la kulmayso maxaad nala wadaagi kartaa oo cusub aniga walaala waxaan ku tababartabta akademiga carmaan ku tababartay dowladda cabdilaahi yuusuf dixfadii ugu horeysa ka baxdaan ahaa muddo lix bilooda meesha ku noolaa puntland amaraala iisoo bedelay waktigaas ilaa haddaan shaqeynaye qadartan hadda igu dhacday laakiin waxaa dhacdada igu xanuunka badan waxay ahayd ninka taliyaha qeybteyda ahay oo mas-uulkeena ahay oo gurigiisa aan ku waardiyo jiray sideed bilood albaabkiisa oo aan staaf u ahay oo maalintana qaraxa aan ka leexiyaan dhaagaariga waa laga shakiyay gadaal aga dage horta ninkaas qeybta guud iga celiyey anoo u lugiyay qeybta guud si dhibla aan u lugiyay igu celshay wuxuu dib u laawir madaxa khariijid been oo dheer ma garat waa gartay waa taliyahaagii
waa waa taliyaha qeybta wiyo cabdi taliyaha talikusocodeenka qeybta guud waay marka maxaad kala kulantay markaad dhaawacantay kadib waxaan kala kulmay tacadi lacag la-aan dabarbareen isbitaalka amar aligi madaxweynaha dowladda iyo werigelgaaraha iga muurahayaan haddii iga warhayn lahaayeen saacadan saama usii noqdeen intaan dhibkan waa dhib xanuun waa zaaid aadaysimooyo maalintii maharsada dhafaada raashinka wahradanka qorqorsho waa dhigire ee waxaa igu maqaala ah in arrintaada ay ku jiraan xildhibaano ay ka mid tahay ee xildhibaanad naciimo ee gabadha la yidhaahdo iyagu ma ku guuldaraysteen inay dowladda ka dhaadhiciyaan in lagu qaado
dowladda ayaga waa ka dhadhacsay garan laakiin nimankaan isbitaal diska joogo profesorka jooga wuxuu yiri shaqadaydan ku yahayo ninkaan hadda xagga u diro sababta anigu qalin waa galaa waxbaa sameeya caloosha calooshan murqayaa ka dhamaadeen adiga isbitaal ladiin isbitaal digsiira taaka laga soo saaray nimankaasaa igu dhiga marka saad is leedahay marka haddii adiga xaaladaada ay saatan noqotay ciidamada kale ee dowladda ka midka ah way ku heli doonaan xuquuq haddii ay dhaawacmaan aniga tan wax ka horeeya waa ugu dhaceen dhalinyarada soomaaliyeed oo dowladda daqoratane kulley midii ugu dhacda way arkeen tv-gan waa ka fiirsadaan ayagiina ayagaa la rabaa marka inay fiirsamaan
waxaad la socotaa culimada in badan oo ka mid a oo soomaaliyeed aad bay u dhaliilaan dowladda gaar ahaan ciidamada oo waxay sheegaan in ciidanku ay ka garab dagaalamaan shisheeye aanan soomaalida ku diin ahayn taasna ay halis ku tahay caqiidada qofkii sameeya marka arrimahaas oo kale ma ka walwashaa mase is leedahay allele haatan way habboon tahay inaad ee ka laabato arrimahaas ma ku fikirtay askari boliisi waxaa ani shaqadiisa gudanayo maxaa hadda kuugu xanuun badan welwalka kuugu weyn oo kugu taagan muxuu yahay wallaahi nin welwalka igu badan igu badan igu badan waxaa waa dhanka saxarada waaye saxaradiyaan la ahay saxarada aniga caadi ugu fadhiistay afar maal shan maal kabacd dabada saabuu lahigeliyaa caloosha mindicirada wax ma qabta ilay nimankan saxarada wax xirayaan la yaabanahay murugtii weyn waa saxarada iyo madaxa firilka iga jiro madaxi xanuunahay afar iyo labaatan saac waan dadka buuqooda aan u dooqaada karin marka waa iska xaruursana ninkan iska yaalaan aanina waxaan kaa codsanaa arrinta kale ee xusidda mudan waxay tahay dowladda saad la socoto waxay la dagaalantaa al-shabaab ciidanka al-shabaab oo tusaale ahaan weeraro hoteelada ama hotel saxafiyo aad ku dhaawacantay oo kale iyagu way ku faraxsan yihiin wax walba oo soo gaara tusaale ahaan adiga ama ragga kula midka ah ee dowladdana ee wixii soo gaara aad bay uga xun yihiin way dayacan yihiin waa maxay farqiga u dhexeeya ma la dhihi karaa caqiide xumo ayaa jirta sida madaxweynaha hadda ka hor uu sheegay
wallaahi midka jirtaa kuu sheega waxa wax la ilaalin kara ma waa lagu daala nin walba oo aqliya oo maskax le manaa wuxuu aaminsan yahay fikirkiisa ninkaas wuxuu aaminsan yahay fikirkiisa ninkaasuu qarxiye inuu janno galaayo dowladdina askarta ka dhaawacanta eedane isbitaal madiina baa la yidhaha lagu shuba waa ku uray isbitaal madiina ma la socotaa hadda ka hor in madaxweynaha uu yidhi een ciidanka waxaa haysata caqiide xumo waa caqiida xumada waxaa waaye aan kuu sheego caqiida xumada waxaa waaye waa cabsi caqiidadu uu sheegaya qalbiga waa qalbiga qofaduu leeyahay eber waa aduu caafimaadku ma aduu cabsahayo waa eber waa laiska qoray askari yataalaa qora loo dhiyey shaqaa loo diray tababarkii oo soo tababarta ma yaqaano qaabka wax ku baaraya ma yaqaano qaabka waa xamar walahi labaatan iyo todoba kun oo kale nooca ciiday hadda qoran aniga aan leeyahay bana intaan dhaawacmo keliya dad cusub lee arkooya weligii aan arkin
cumarow laakiin haddii aad sidaas wax u ogeyd xogogaal baad ahayd wax badanna waad eh, ka warqabtay markaas soo ma habboonin inaad fekerto allaylehe markaas wixii dan ku ah aada raacato wallahi inuu fiiri amarka ilaahay meelku meelku kusoo asiibayo horta waa tegi uraa ku tegi waxaana wax ii qornaa waa waa ugu dhaceen in waxaas ugu dhacaan in dad aan la jiifo dad aan la ooyo oo aan la fikiro oo aan diyaaradda raaci karin nimankaan diyaaradda afar ilaa labatan saacood dhibaanada iska daba fuulaya madaxweynaha iska daba fuulaya ma awood inaan fuulo lacag qarash ma haysto sigilkeyga bobaraati waayo kan ku shiid doolar ma haysto iskaygaana usukayso ma tigi karo marka dhibta ii haysto intaasaaba interestkaasaba wax walba ii keena lacag la-aanta iyo xanuunka ugu dhacay marka eh, ma laga yaabaa lacalla haddii aad caafimaaddo eh, in aad ku laabato isla shaqadaadii iyo taliya ku-xigeenkii sida aad ka sheekaysay kuu dayacay ma laga yaabaa een, inaad eh, la shaqayso wallaahi niyahow horta kullaada nin bukaa ah kowdhe ma hor dhacaayo aniga laakiin noloshayda wax ka bedelaa kaasi wuxuu ahaa askari ka tirsan dowladda federaalka ah oo naafo ah gudaha dalkan aan wax looga qaban karin waxa uu warramayay waryaheena cabdifataax maxamed qaasim intaa ayaan isaal kusoo gabagabaynaya barnaamijka dhuwaxa wareysada oo qodobo kala duwan aydinku maqasheen intaanu barnaamijkan lamid dib ugu kulmayno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني